asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibayaal habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kasta aad joogtaan iysi walbo aad noo maqashaanba waxa aad kusoo dhawaataan barnaamijka wareegiga wararka afar labaatanka saacraad ee hadalsan ee magaalada muqdisho
ka maqal mawjadda dareenka bulshada dalsan rediyo dhacdo dhab loo hubiyey dhanna aan u janjeerin macluumaad dhammaystiran murti iyo madadaalo maqsuud aad ku noqoto dalsan rediyo warbaahin dhexdhexaad ah oo dhegaysi mudan
ismaqal wanaagsan saaxiibeel habeen wanaagsan waa habeennimo talaadaha taariikhdan waxay ku beegan tahay afarta bisha tobnaad ee oktoobar sanadka laba kun labaiyo labaatan qodobada ugu waaweyn caa barnaamijka wareegga wararka aan kusoo qaadan doonaan waxaa qeyb ka noqon doona wararkii ugu dambeeyey saraakiil iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa abaabul iyo dhaqdhaqaaqa ciidan oo kana al-shabaab waxay ka bilaabeen ama ka wadama degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe wararkii ugu dambeeyey aad maqli doontaan markaasi dhaqdhaqaaqyada salkaasi ka bilaawday iyo kacdoonka al-shabaab loogu soo horjeedo oo si xoogeysanaya dhinaca kalena xildhibaan sambolshe oo markaasi kamid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya deegaan doorashadiisuna ay tahay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxa uu sheegay in markaas ay dagaalka aysan sii wadi karin ay kula jiraan dadka shacabka ee gobolka hiiraan gaaraan macuusliyada iyo ciidanka dowladda haddii aysan helin buu yiri garab markaasi ah in dadka kale ama beelaha kale ee al-shabaab ay la dagaalaan waxaa kaloo isugubi doonaa wareysi uu siiyey dalsan oo arrintaasi ugu warmayaad maqli doontaan qodobada kale waxaa qaybka noqon doonaa ganacsida suuqa magaalada beledweyne ayaa ka hadlay baaxidda khasaaraha hantideed uu geystay qaraxyadii shalay gelgelay magaaladaas beledweyne wararka ugu dambeeyaad maqli doontaan wasiirka arrimaha gudaha maamulka hirshabeellena waxa uu mas-uuliyadda qaraxyadii ka dhacay magaalada beledweyne uu sheegay inay qaadeen booliiska iyo nabad sugidda magaaladaasi beledweyne ku sugan waana idiin soo gudbi doonaa saaxiibyaal waxaa kaloo barnaamijkeena qayb ka noqon doona oo caawa aad dhegeysan doontaan saaxiib yaal wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisinta xukuumadda soomaaliya ayaa xilka qaadis ku sameeyey maareeyihii hay-adda diiwaangelinta ah markaasi ee soomaaliyeed caawayaad maqli doontaan eedamo kala duwan oo loo jeediyey iyo waxyaabaha markaasi loo soo gudbiyey ee ku saabsan in xilka laga qaaday sababta ka dambeysa waxaa kaloo maqli doontaa ciidamada dowladda ayaa marka la wareegay dib gacankuheynta deegaanka iyo soman oo hiiraan ka tirsan caawa ayaad dhegeysan doontaan qodobadaas iyo wixii soo koraya aad maqli doontaan cabdihaab ayaa farsameynaya anigoo cabdinaasir wadani socodsiinaya kusoo dhawaada mar kale
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloomo intii aad dagaalladan waddeen diriirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalag inoo beeray dadkuu laayay yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga issullayna ee ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayna oo qudha miyay garasha noo diid
hagaag saaxiibayaal habeen wanaagsan ayaan hawdan kale barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacada hadalsan magaalada muqdisho aad degeysanaysaan qeybaha ugu horey barnaamijkiina caawa ayaan gudagelaynaa waxaanu ku bilaabeynaa abaabul xoogan oo ka dhanah al-shabaab ayaa ka socda gobolka shabeellaha dhexe waxaana saacadii lasoo dhaafay deegaanada gobolkaasi shabeellaha dhexe ka tirsan gaari ciidamo aada u fara badan oo loo diyaariyey gulufka dagaal ee ka dhanka al-shabaab diyaargarow aada u sarreeya ayaa markaas laga dareemaya deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe waxaana degmooyinka raagaceele aadan iyo baala cadole iyo deegaano kale markaasi lagu arkaya ciidankii ugu badnaa oo saacadii lasoo dhaafay lagu daabuliyey gobolkaas mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa qeyb ka ah diyaargarowga dagaalka waxaana muqdisho markaasi ka bixtamay saraakiil mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ay ku jiraan xildhibaano kuwaas oo kacaya gulufka dagaalka ee loogu dhawaaqay gobolka shabeellaha dhexe oo deegaano badan ay ka heysaan dagaalamayaasha al-shabaab si waa kastaba ah waxaa gobolkaas shabeellaha dhexe si masaaki si weyn looga dareemayaa dhaqdhaqaaqo aada u xoogan oo ay wadaan bulshada gobolka ciidamada dowladda waxaana dhowaanahan socday abaabul ku aadan sidii gobolkaas uu kaga bilaaban lahaa howlgalada culus oo ku aadan dagaalamayaasha al-shabaab saraakiisha iyo xildhibaanada horkacisa howlgaladaasi gulufka ka dhanka al-shabaabna waxa ay sheegeen in markaasi ay u diyaargaroobeen dagaalka dhanka al-shabaab ayna u baaheen dadka shacabka inay ku garabsiiyaan oo markaasi dagaalka socda imika loogu magacdaray qof walbaba ama markastaba beel walbaba in deegaankeeda ay horeysto ayadoona hiiraan meelaha ugu culus ay ka socdaan dagaalada al-shabaab iyo dadka deegaanka hokaashanaya ciidamada dowladda federaalkana uu yahay ayadoona khasaarihii ugu badnaana ka dhashay wararadii ugu dambeeyay al-shabaab halkaasi ka geystayna dhinaca kalena haddii aan eegna saaxiibaan haddii aan ku socno qodobada kale ee hordhaca dacaawa barnaamijkeena kusoo maqashana dowladda ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ee gobolka hiiraan ayaa la wareegay gacan ku-xeenta deegaanka lagu magacaabaya soman ee bariga gobolka hiiraan kaas oo kamid ah deegaanada ay ciidamada dowladdu ay qabsadeen balse dib ay ugu baxeen gacantooda ciidanka dowladda iyo kuwa maleeshiyaadka macbusleyda oo iskaashanaya ayaa si toos ah ula wareegay deegaanka waxaana ka socda howlgallo ballaaran sida saraakiisha horkacaysa howlgalladaasi ay xaqiijeena warbaahinta dowladda soomaaliya ayaa qortay in iyo soman ay kamid tahay deegaanada dhowaana ciidanka dowladda ay kasoo baxeen taaso oo saraakiishu ciidanku ku sheegeen xeelad dagaal ciidamada ayaana haatan baaris iyo markaasi miino saar ka wada gudaha magaaladaasi ama deegaanka lagu magacaabiyo soman oo markaasi iminka ciidamada dowladda dadka deegaanka ay dib ay ula wareegeen barnaamijka wareeg aad degeysanaysaan dalsan inaad nagala socotaan qodobo kale ayaa noo socda haaseyeeshee markaan
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay soo ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo debadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac balas aad iyo aad ayay ii anficeen adeega xirmooyinka anfac balas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaas xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afargees ok ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afargees walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookkeen oo ah facebook com hormud hormud g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
qofna qof uma jeclaado siday hooyadu ilmaheeda u jeclaato qofna uma ilaalin karo siday u ilaaliso ubadkeeda iminka iyo adduunkaynu joognaa waa muhiim ina ubadkaadaad ka ilaaliso shay kastoo xanuun u keeni kara waa sababta nisle nidofotgrow ay ubadkaaga u siinayso nafaqo daruuri ah sida ironta vitamin a c iyo d si ilmahaaga difaaciisu u xoogaysto niido waa ubadkaada jacaylkooda waana mustaqbalkooda
fariin dadweyne
naafadu waa qayb muhiim oo ka tirsan bulshada soomaaliyeed waxayna leeyihiin xaquuq la mida dadkii intiisa kale sida waxbarasho taya leh shaqo ku habboon matalaad siyaasadeed iyo fursad ay uga qayb qaadan karaan aayaha dalka laakiin nasiib darro dadka baahiyaha gaarkaa qabaa tixgelin iyo turriisho ku filan kama helaan bulshada dhexdeeda gaar ahaan goobaha waxbarashada shaqada daryeelka iyo ciyaaraha waxaana weli ka horgudban caqabado ka hor joogsaday inay kaalintooda qaataan sida ku cad xeerka caalamiga ah ee xuquuqda naafada ee dhowaan soomaaliya ay meel maraysay dadka lixaadkooda uusan dhammayn waxay xaq u leeyihiin in laga qaybgeliyo dhammaan fursadaha u furan bulshada inteeda kale iyadoo mar walba la tixgelinayo duruufaha ku gadaaman baahiyahooda gaarka ah waayo haddii dadka naafada ah wax la baro dabadeedna laga qaybgeliyo howlaha dalka waxay noqon karaan cudud firfircoon oo mustaqbalkooda maareeya islamarkaana bulshada u buuxin kara kaalin muhiima si haddaba loo xaqiijiyo in naafadu ay helaan xuquuqdooda qofnimo iyo midooda muwaadinnimo waxaa hay-adaha dawladda iyo kuwa gaarka ahba la gudbun in dadkaasi la siiyo garowshyaha ay mudan yihiin lagana qaybgeliyo dhammaan qorshayaasha horumarinta qaranka iyadoo loo fidinayo tabantaabaha garla'aaneed oo u fududayn karta inay howlahooda u gutaan si hufan ogow naafanimadu ma aha itaaldaro soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashaday tubta nabadda soomaaliyeed soomaali biisalayn iyo haay-adda caalamiga ah ee badbaadada carruurta sefta jildaren
weli barnaamijka huriga wararka afar labaatanka saacadaadii hadalsan ee magaalada muqdisho ayaa degeysanaysaan saaxiib yaal markaana magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan qaraxdii shalay halkaasi ka dhacay ee saddexda ahaa waxa ay sababeen khasaaro kala duwan oo naf iyo maalba iskugu jira burbur markaasi aada u xoogan goobihii ganacsigana waa ay soo gaareen iyadoona dadka halkaas ku sugan ganacsadana ay sheegeen in khasaaraha baaxadda leh ee ka dhashay qaraxyadii ka dhacay magaalada beledweynena ay sii kordhayaan marba marka dambeysa xildhibaano baarlamaanka maamulka hirshabelle ka tirsan oo warbaahintu laadaan waxay sheegeen in muhiim ay tahay in markaasi laga samato bixiyo dadka dhibaatada halkaas ku heysta xildhibaan xasan geniy oo baarlamaanka hirshabelle ka tirsan ayaa warbaahinta la hadlay kana warbixiyey wararka ugu dambeeyay khasaaraha iyo ganacsada dhibaatooyinka markaa soo gaaray suurtagal maaha in maalin walba magaalada la qarxiyo dadna lagu dilo cid loo soo xiray ama loo soo maxkamadeena aysan jirin duwankan aanan waddada la taagannahay laakiin tallaabo aanan uga qaadin haddii falkan dhacay cid loo soo qabanaayo aanay jirinin taliyayaasha booliska ka militariga dhammaantood ha iscasiraano waayo waa u jeedaan shacabka shalay taageersan ama waddooyinka caadi lagu marla maanta magaaladu waa firaaqo sababta ay firaaqada u tahaan waa noocaas kalama jecla askari walaa xildhibaan walaa shacab qofkii ay ku soo aado ayuu barobleemkaasi qabsanayaa waa ka tiiraayaysannahaa intii gaartay intaas intii kaleeto oo muxuu ahaa ee wax ka qabadahna dee adduunweynaha iyo dowladda federaalka iyo dowladda hirshabeelle madaxweynuhu wuu ka tacsiyeeyey tacsi keliya inuu ka ekaado ma ahan booqasho sahmin ah lagu qiimaynayo khasaaraha burburka inta uu la egyahay in uu la yimaado maalmaha soo socda oo biri ay ka bilaabanayso ayaan ku doonaynaa
dhinaca kale xildhibaan cabdulaahi isan bulushe oo ka mid a xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya ee laga soo doorta gobolka hiiraan garaa magaalada beledweyne oo dalsan la hadlay ayaa waxa uu sheegay in markaasi loo baahan yahay in dadka kale ama beelaha kale ka qayb qaataan dagaalka wuxuu yidhi walaalayaalow qolo gooni ah ayuu culayska heestaa dagaalka keligeen ma sii wadi karno mana ka bixi karno buu yidhi haddii aysan beelaha kale nagala qayb qaadan xildhibaan xasan buloosh waxauu kalo uu tilmaamay in muhiim ay tahay in markaasi dadka dhibaatada heysta ee dhaawacyada iyo dagaalada ku dhaawacmayeen iyo ku markaasi loo gulmado si markaa culaysku u kala yaraado
walaalayaalow dagaalkaas annagu keligeen ma xamili karno intaan wadi karna waa wadnay inaan isdhiibnana ma rabno intaan isdhiibi lahaynna gabar intay naga nooshahay waa wadayn annaga dagaalka soomaali haddii hilib isku kaana yeelana waxaan rabnaa dagaalkaas in gacanna la ku siiyo musiibad aragtaa dhacday gurmadaan u baahannahay gurmadkaan u baahannahayna ma ahan mid biyo iyo baada waxaan u baahannahay cadowgu wuxuu wataa fikir iyo qoray fikir hadda nasiibkiisa waxaan rabnaa saanad milatari annagu daawo ma rabno biyo ma rabno ciidan waa rabnaa rasaas waa rabnaa qoryo waa rabnaa qof kasta oo soomaaliyeed ee naga naxaya ee dareen wadaninimo iyo soomaali mid islaamnimo leh ha nagala soo qayb qaataano ficil iyo ii sheegeen maxaan ku dhahaa fikirba annaga aan haddaba bilkaas jeedinaya haddii ilaah yidhaahdo waxaan rabnaa walaalaheenna somalilan walaalaheenna puntland walaalaheenna hawiye hawiye waxaan rabnaa nimanka la yihahdo mudullo dagaalka inay kasoo qayb galaan habar gidiraan rabnaa murusadaan rabnaa qof kastoo digil iyo miriflaan rabnaa qof kasta ee soomaaliyeed wuxuu hadeertaan qolo gooniha culaysku haystaa ma sii wadi karno mana ka bixi karno dagaalka dabcan dowladda soomaaliyeedna qaybteeda waa qaadatay mana hakran laakiin waxaan rabnaa bacdamaa hadda dagaalku uu meel meel kooban ka socda oo hiiraan ah dalka inuu ku fido waan jeclaan lahayd laakiin waxaa jeclaan hadda haddii la karo haddaan dalka aan laga wada wadi karin meesha uu ka socdo shabaab in lagu dhifiidgareeyo loogu guulaysto ay ku jabaan inta haddii lagu jibiyna meel kasta waa ku jibi doonaan haddii lagu jibi waana meel lagu jibi doono ma jirto
dhinaca kalena wasiirka arrimaha gudaha maamulka hirshabeelle ayaa dhankiis wuxuu sheegay wixii shalay ka dhacay magaalada beledweyne mas-uuliyaddooda ay qaadi doonaan ama ay leeyihiinba taliska booliiska iyo nabad sugidda maadaama ay sheegay in muhiimadda laga rabay ahayd in maadaama dadka shacabka ah iyo ciidamada xoogaba ay bannaanka kula dagaalamayaan in gudaha markaas amnigooda ay xaqiijiyaan dadka shacabka iyo goobaha mas-uuliyiinta ay tagaan waxauna yidhi
horta nasiib daro dagaalaa un socdo dagaalna waa dhimashaa mar walba dhicayso waa la dhimanaa dagaal hadduu jiro qof dhintay oo laga xanuunsado waa la sheegaa mar walba laakiin hadduu dagaal ku jirto dhimashadu inay dhacaysana aaminsanaataa la rabaa aadaa uga mahad celinaa saraakiisha amniga oo buuli burda siday amniga ugu howlan yihiin waxa beledweyne ka dhacay amnigaas sababuu ahaa waxaan rabaa inaa farrintaas reer buuli burda ogaadaan saraakiisha amniga beledweyne dayac ka yimid oo dad shal ku dhintay weliba khaasatan buliiska iyo nabad sugidda qaraxa wuxuu ka soo galay buundada waana isdaba joogii buundooyinku ka soo gudba xarunta gobolkaa la qaxiyey taas marka waxaa waaye mid oo qof qof kale in lagu tilmaamaa la rabaa taas waxaa sababteeda qaadanayo buliiska beledweyne ka jiro iyo nabad sugidda beledweyne ka jirto haddaana wax qof lagu sababaynin maba shaqay karaanba meeshan hadda annaga aan joognaan iyo xildhibaanada heer state iyo heer federaal iyo maamulada maamulka degmada amnigu waa shaqaynaya xalay iyo shalay intaan ka arkay saraakiisha amnigu waa shaqeeyaan ayagoo nooc walba leh hadday yihiin heel walaal iyo hadday yihiin militariga iyo booliiska Eh, meeshan haddaa laga shaqeeyo oo la iska warqabo waxbaha laga maamo baawuraas oo u soo socdaa gurigii gobolka qarxiyey mid kalaa soo socdaa bacdlihii qarxiyey mid kalaa iridii waardiyaha qarxiyey jagboontihalayna soo mareen waa mas-uuli darro amniga ka sabab u yahay laakiin nimankaas waa niman laga adkaaday oo dagaalka safkaa looga adkaaday oo raba inay qarax ku adeegtaan waxayna sheegeen inay suu xildhibaanku noo sheegaya eh, ay rabaan magaalooyin kasta oo saldhigyada inay dhibaato ka geystaan si dagaalka bannaanka uga istaago annaga marka fariintan ugu wanaagsan waxay tahay midda uu xildhibaanku sheegay midda aan ku daraha waxay tahay in ciidanka lala shaqeeyo oo dagaalka loo- laga wada qayb galo oo la abaabulo oo dadka reer reer iyo gruub gruub iyo si laisku yaqaan la isku abaabulo in kalsooni dagaalka la qaato oo dagaalka loo midoobo meeshan waxa waye waqti dheer ay nimankaana haysteen laakiin waa laga adkaaday dadka deegaankaa nacay markii la bilaabayo meesha joogan iyo maanta meesha joogaan ma laha hadda saacad ka hor iyo sooman markay militarigu la wareegeen islaan meesha degganaa waxay dhahday markaad timaadiin waa baxaa nimankaane markaad subaxdiina waa yimaadiin ma ballanaad leedihin dhahday taliya ciidanka ku tiri xalay markaad soo dhawaateen iyo guureen nimankii sababta maxay dhahday islaan waa yoobi dadku inay bartaanaa la rabaa nimankaas inaan ciidanka sugi karin ay meel ciidan laana rabaan hadda iyo sooman iyo dhulkiiyo dhan waa ka baxeen laakiin waxay rabaan inay miino waddo geliyaan inay magaalada soo galaan ay qarxiyaan inay baabuur yar intay qarax ku xiraan ay meel maqaayada soo dhigaan dhibkaas marka beledweynuhu ku wajahan yahay inta badan oo beledweynaha populationkiisa badan yahay buliburta waa meel la waardiye karo saraakiisha amnigu waa ugu mahad celinayaa siday waardiyaha u qabanayaan weliba jidadka oo hadda dhinaca bariga dagaalka ka socdo jidadkiis waa waa laga yaabaa inuu yasiran yihiin jidadkan ceelwarre iyo ka imaanaya waardiyaha in loo adkeeyo Eh, ma- magaalada jowhar baabuur aanan la damiinan oo nin nabadoona ama nin ganacsada una damiinan sooma galo buuliburta waxaa la rabaa in baabuurka uu yidhaahdo nabadoon hebela adeerkeeya ninka wadaa oo saldhiga uu qoro annagoo inta joognaa xaladan aan baabuur ka damiinanayna juhur uu leeyahay gabar eh, foolanaysaan waxaan ka qaaday jallaqsi jagboontigaan taaganahe igala hadal askasi in magaalada baabuur iska soo galo amni darradii qayb ka tahay baabuurta waa in la baara la kontaroolo meesha lagu haayo amniga uu damaanad u helo eh, isla markaasna shaqadii amniga si ay u dhaqan gasho waxaa intaas ka muhiimsan dagaalka shabaabka inuu guuliyaho laga adkaaday in lagu sheekaysto oo si kalsooni loogu sheekaysto oo maqaayadaha marka la fadhiyo la- daga- shabaabka waa jabeen Eh, qoryo intaasaa laga furtay meel heblaawe waa laga qabtay in la yidhaahdo oon qalqalka shabaabka la yareeyo oo ciidankana la garab istaago oo aan laga qarsanba t- xogta oo ciidanka lala wadaago la yidhahdo mukayle waxaa ka soo dhaqaaqay baabuur waxaa soo socday hebel waxaa yimid hebel in intaas la wadaago soo dhowaada eh, waxaan rabaa maamulka degmada iyo amniga inaan kala qayb ahaano amniga maalmaha aan joogno meeshaan kala qayb qaadanno in aan qayb ka ahaano amniga Eh, waxaan u mahad celinayaa saraakiisha jabuuti ee walaalaha aan nahay oo dhiigooda u shubaya deegaankan oo waardiya habeen maalin u saaran buuliburdan insha allahu nabaday ahaanaysaa wax cabsigo kama jiraan buuliburdu meel oo toban sano ku dhowaad intuu shabaabka godoomiye iska celisay wo oo oday iyo dhallinyaro is- is- dhufayska wada seexato wax hadda caqabadahay qabto ma jirtoba meesha lagu dhex jiro oo la dhex degan yahay waa magaalooyinka kale laakiin meesha in la dhex degan aniga aaminsanahay waqtiga aniga aan guddoomiyaha ka hayna waa ogahay haddana waa ogahay odayaashaha nin shabaabo ma jiro dhallinyarada nin shabaabo ma jiro soor keliya waxaa laga hadlayaa meeshii lagu diriray oo degaankii degmooyinkii iyo tuulooyinka lagu diriray ayaa waxaa laga yaabaa dad shabaab inay ka soo qaxeen ay magaalada soo degeen qofka marka shabaab muddo uu la noolaay cidda uu la dirso waa fidnaynayaa fikirku qabo u sheegaa alaaba wato u dhiibanaa qaraxiyaa fududaanaa qof qofaa u soo marteynaa shabaaba waa la haynaa marka dee dad deegaan ahoo oo soomaaliyahoo reer buuli burdaaha nahay inaan iswada waardiyeyno qofka naga baxa oo macno noo yeesho oo shabaabku ay naga dhibaataynayaan magaalada intaan ka warqabo qof bastoorad laguma dilin baawar qarxaana weligeed kama dhicin Ee, weerar iyo jid la xiray iyo jid meelo la geliyey waa ka dhacdaa laakiin gudaheeda waa nabad qabtaa laakiin hadda colaa jira markuu col ku jirana cadowtinimaa jirayso waxaa jiri karta weerar oo ku dhufasho ahoo degdeg ahoon la filayn si fudud ku dhaco waxaa dhici kara baabuur rakaab ahoo gudaha lasoo geliyo oo isqarxiyo inaan wada shaqayno oo ciidanka lala shaqeeyo oo maamulka lala shaqeeyo oo guddoomiyaha degmada guddoomiye xaafad kasta oo habeenkiiba waco oo yidhaahdo nalaa soo baxaay iyo baaburaa soo galay iyo hebelaa yimid oo xaafaduhu ay guddoomiyaha degmada wada wacaan guddoomiyaha degmada uu saldhiga waco saldhiga uu xaafaddaas tago sida maamulka laga rabo sidaas waco Ee, taliyaha saldhiga inuu oktoobar tago marka sa- siddeed saaco habeennimo oo mooto soo gashay iyo ninka wataba saldhiga la keeno waa sida amniga lagu soo Eh, weli waxaan joognaa een, degmada buuliburte maanta waxaan u imid eh, dhallinyaradeydii een, oo carruurteydii ah Een, meeshaan buuliburte wax badan ay mid ani maadaama aan ka imid een, isboortiga maanta waxaan ugu imaaday dhiirigelin iyo howlaha jiro ayagana inay ka qayb qaataan lugna ay cayaarta ku cayaaraan lugna ay amnigu uga qayb qaataan Een, amniga hadda waxa ugu daran waxaa waaye meelihii kale waa lasoo xoreeyey alxamdulilah iyo sooman iyo dhulkii dhan beledweynihii buuliburte maanta waa isku furan tahay ciidanku way soo fureen waxaan rabaa marka inaan ka faa'iidaysto een, dhallinyaradan aan la hadlaan rabaa een, mustaqbalkooda waxay ku xidhan amnigooda ku xidhan waxaan rabaa buuliburta inay ilaaliyaan inay ayaga ilaaliyaan ayagiyaa jooga magaaladii ayaga ayaa og qofkii ku soo kordha ayagaa og amniga inay ka shaqeeyaan cadowga waa dhagar badan yahay waa og tihiin magaalooyinka oo u soo jeestay meelihii bannaanka waa looga adkaaday wuxuu rabaa marka inuu baabi'iyo meelihii een, een, laga soo abaabulaya dagaalka waana og tihiin hadda ka hor een, laba kun iyo iyo sagaalkii een, waagii oo abaabulka cumar xaansho wada allah u naxariiste iyo cabdikariim faarax laqayi iyo intii ku dhimatay hal maalin toddobaatan iyo shan inay dhimatay abaabulkuna meeshaasoo ku dhammaaday Een, marka iyadoo taas laga duulaayo oo waxaan rabaa waa ogahay een, nabad suguddii iyo booliskii waxa waa habacsanaanay leeyihiin beledweyne oo idinka weyna baaba waa adinkana waa kasii darantiin marka waxaa la rabaa adinka nabad sugudii boolis adinkiina aad noqotaan adinkiina aad maaragtay ilaarsataan magaaladiina shacabka asigaa wixiisa ka adag asigaana wax walba qabsan karo Eh, si aad marka nabad u heshaan oo dadkiina nabad u helo oo nolol u heshaan waa ogtiin buuliburt wax shaqeeya kama jiro wax nolol kama jiro nimankii aa go'doomiyey maanta go'doonka waa ka baxdeen maanta baabuurkii halkan ka baxo wuxuu tagayaa toos u tagayaa beledweyne uu tagayaa waa alxamdulilah ilaah ilmahadiis waaye waxaan rabaa inaan aan aan aan aan aan mar u tacsiiyeeyo dadkii shuhaadada ahaa ee shalay ku dhammaaday waa la dhimanayaa dadkaana dhimasho ma celinaysa ilaahay hadduu yidhaahdo cid dhimasho celinaysa ma lahan Een, waxaan rabnaa marka aan baaq u diraya dadka walaalaheen oo deriska nala ah oo goboladan kale oo nagu dhegan inay dagaalka ka soo qayb galaan annaga runtii annagaa isku filan annagaa ciidan ciidan dadkeena ku filan annagaa haysano wiilasheena qoryo wato waxa aan u baahannahay waa dowladda horta federaalka een, kaalinteedii way soo muujisay oo runtii waxyaalaha aan u baahannay oo tashiilaada waa ka helnay laakiin waxa muhiimadda waxaa waa dagaalku waxaa lagu sii wadi karaa oo sii socon karaa oo annagan inuu nagu ekaanin waxaa la rabaa meel kasta dagaalka in laga bilaabo waxa soomaali hiilka aan ka rabna maanta annaga inay noo imaadaanay na garab istaagaan ay ay- ay beledweyne nala xoreeyaan ama buuliburta nala xoreeyaan ma rabne waxa aan rabno waxaa waa inay meelaha deegaanadooda ee inta qorya qaataan ay difaacaan ay ka baxshaan nimanka cadowga ah waxa aan ka rabna waa intaas cid kaloo hadda wax kaloo uga baahannahay ma lahan wixii kaalmo ah oo ama kaalmo dhaqaale ah oo garab ah oo oo ama hub ah waa soo dhoweynaynaa in dadka walaalaheen ay garab nagu siiyaan oo meelaha fofog jiro laakiin dadka deriska nala ah oo ayagaba ma aragtay ay cadowga noo soo dugaashanayeen meelahooda ay ka soo baxayeen ay dadkooda qaarkood soo qasbayeen marka waxaan rabnaa in ayagana ay qoryaha qaataan si soomaali nabad u noqoto maanta fursadaan la haystaa laba bil ka horaan sheegay fursaddaan in la haysto fursaddaan in la beerdalayn fursaddaan in la beerdalayn wax badanaa jiro cadow badanaa jiro buuliburta hadda meelaha taargetka waa oo inay waxyaalo ka sameynay jecel yihiin buuliburte markaan ina imaan jiray ama banooni u imaan jiray ama shaqooyin u imaan jiray runtii waxay ahayd een, meel amnigeeda uu adag yahay qof kasta iska soo geli karin waxaan xasuustaa xataa anigoo maaragtay shaqaale ay la socdaan xataa in lagu dhegay oo la baarayo laakiin hadda maanta lama baaro meelo badanaa iska furan amnigiina qatar ku jiro noloshiina qatar ku jirto Een, maanta marka waxaa la rabaa adinkane waxaa muhiim ah inaad maanta ilaashataan magaaladan magaaladan waa magaalo la isugu wada imaan doono waa magaalo een, santar u ah maaragtay een, gobolka hiiraan iyo iyo goboladan dhexe dhan santar u ah marka waxaan rabaa inaad aad arrinkaas nala qaadataan dhallinyaroy kubaddiina aad si fiican u cayaartaan aniga gu- waxaan ahay xildhibaankiinaan ahay waxaan rabaa inaan idinkala shaqeeyo wax badan waxaan rabaa inaan aan aan aan idin sameeyo een, waan ogahay garoommada aad joogtiin laakiin garoomadan waxa waaye garoomadii hore waaye ayagaasaan ugu cayaar macaan runtii anigu waa xasuustaa mar kasta aan ku dheelayo waxaan rabaa anigana taageero kasta oo oo isboortis ku saabsan aniga baahidiinaan ogahay inaan idinla dhex joogo hiiraan aniga waxaan ku soo noqday lixdii bil- lix biloodaan hadda xildhibaan ahay saddex mar waa imaaday bil kasta ama laba bilood kasta inaan imaada waa jeclahay siday igu suura gasho een, inaan dhex joogaan rabaa inay nabad noqotaan rabaa inaan fasaxayga ku qaataan rabaa inaan dadka kala joogaan rabaa waxaan rabaa inaan mar walba idinla joogo Een, waxyaalaha oo isboortiga u aqaana waxyaalaha u baahan yahay inaan garab idinku siiyaan rabaa xildhibaanan ahay xildhibaankiinaan ahay meel kastana anaa idin qaraacayo insha allah waxaana rabaa eh, qalab badan inaan idin keeno Een, inaan laga dareemin dagaalna waa ku jirnaa annagoo dagaal ku jirno in la baashaalaan rabnaa ayadana oo baashaalkana la wado dagaalkana lagu jiro xogta lasoo sheego meesha cadowga jooga lasoo sheego
shirkadda caalamiga hormuud 4g lte mobile internet yaa guuleedow beledka yaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan data internet wicitaan gudaha iyo debadda ah iyo fariin qoraaleed free ah waaw waaw xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaa xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar gees walaag intaas dheer kala hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeen oo ah facebookcom hormuud hormuud 4g lte yaa waa dheeftaasi iyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
caruurta maanta markii ay dhashaanba waxa ay ku oyayaan magaca caanaha ay ugu jecel yihiin waan maqlaaye manaas sii buu ku leeyahay nutri baby wuu ku oynayaa nutri baby waa caano noocee ah waa caanaha labaad ee naaska ku xiga kana gara magacoodaba inay yihiin kuwa ugu nafaqada badan uguna habboon cunug kasta oo dhashaa in naaska loo raaciyo
canuga caanaha ka soo dhex bartay calooshii hooyadiis iga dheh intaan dhalin ka horaan ku ducaysan jira cunugayga inuusan makace makore alla iiga dhigin Baa, ducow ilaahay ka aqbala iga dheh nutri baby waa ku bilow cunug kasta marka uu dhasho ilaa uu ka gaaro lix bilood lix bilood ilaa iyo labayo toban bilood waxaadna ka helaysaa dukaan kasta iyo farmashi kasta oo kuugu dhowa ee hooyo la sii naaskaaga adna aabbo biilka guriga ugu dar waa nafaqo buuxda oo caano ah alricaaya kaamil ah nutri baby caanaha keliya haysta shahaadada midooda yurub
qofna qof uma jeclaado siday hooyadu ilmaheeda u jeclaato qofna uma ilaalin karo siday u ilaaliso ubadkeeda iminka iyo adduunkaynu joognaa waa muhiim ina ubadkaada aad ka ilaaliso shay kastoo xanuun u keeni kara waa sababta nisle nidofot grow ay ubadkaaga u siinayso nafaqo daruuri ah sida ayronta vitamin a c iyo d si ilmahaaga difaaciisa u xoogaysto niido waa ubadkaada jacaylkooda waana mustaqbalkooda
fariin dadweyne
naafadu waa qayb muhiim oo ka tirsan bulshada soomaaliyeed waxayna leeyihiin xaquuq la mida dadka intiisa kale sida waxbarasho taya leh shaqo ku habboon matalaad siyaasadeed iyo fursad ay uga qayb qaadan karaan aayaha dalka laakiin nasiib darro dadka baahiyaha gaarkaa qabaa tixgelin iyo turriisho ku filan kama helaan bulshada dhexdeeda gaar ahaan goobaha waxbarashada shaqada daryeelka iyo ciyaaraha waxaana weli ku horgudban caqabado ka hor joogsaday inay kaalintooda qaataan sida kucad xeerka caalamiga ah ee xuquuqda naafada ee dhowaan soomaaliya ay meel maraysay dadka lixaadkooda uusan dhammayn waxay xaq u leeyihiin in laga qaybgeliyo dhammaan fursadaha u furan bulshada inteeda kale iyadoo mar walba la tixgelinayo duruufaha ku gadaaman baahiyahooda gaarka ah waayo haddii dadka naafada ah wax la baro dabadeedna laga qaybgeliyo howlaha dalka waxay noqon karaan cudud firfircoon oo mustaqbalkooda maareeya islamarkaana bulshada u buuxin kara kaalin muhiim ah si haddaba loo xaqiijiyo in naafadu ay helaan xuquuqdooda qofnimo iyo midooda muwaadinnimo waxaa hay-adaha dawladda iyo kuwa gaarka ahba la gudboon in dadkaasi la siiyo garowshiyaha ay mudan yihiin lagana qaybgeliyo dhammaan qorshayaasha horumarinta qaranka iyadoo loo fidinayo tabantaabaha garla'aaneed oo u fududayn kartaa inay howlahooda u gutaan si hufan ogow naafanimadu ma aha itaal darro soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashaday tubta nabadda soomaaliyeed soomaali biisaline iyo haay-adda caalamiga ah ee badbaadada carruurta sefta jildaren
borsign design design daabacaad ku la sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiro kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfaned qoraal iyo sawir la saaro fuul kalar ah ka dalbo oo ka daabaco subersign design istiikaro aad u xardhaniyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo subersign waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeya oo wada dhijitaala subersign brenter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersign brinter cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee subersign dalabkaaga u geey ka dalbo degdeg weeye shaqadoodu daah iyo dibudhac laga dhowr subersayn mid loo baga weeye alla ilaah magaaladana isu sheegta ganacsatoo dhanna waa meesha ku caburidhay ka daabacda subersayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin subersign subersign design
qabii dhexe barnaamijka wareegga wararka afarbaatanka saacadaad ah dalsan magaalada muqdisho ayaan isa soo gaana saaxiibyaal markaana haddii aan eegno wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisinta xukuumadda soomaaliya axmed macalin fiqi ayaa shaqo joojin ku sameeyey maarayaha guud ee hadda diiwaangelinta iyo aqoonsiga dadweynaha soomaaliyeed mukhtaar xuseen maxamed oo loo yaqaano qowraansii wareegta kasoo baxday xafiiska wasiir fiqi ayaa shaqada loogu joojiyey maarayaha hay-adda diiwaangelinta wuxuuna sidoo kale xilka maarayaha hay-adda si kumeel gaara ugu magacaabay ku-xigeenka maarayaha guud ee hay-adda oo kaashanaya agaasima waaxidida iyo shaqaalaha kale ee hay-adda mukhtaar qoransi ayaa waxaa lagu eedeeyey inuu markaas lagu eedeeyey wada shaqeyn la-aan kala dhexaysay hay-adaha dowladda ka caawin lahaa dhaqangelinta aqoonsiga dadweynaha iyo markaas wada shaqeyn la-aanta joogtada ah iyo markaasi daafur la-aanta laga bilaabo baadiyar maantu ay taariikhdu tahay afarta bisha tobanaad oktoobar laba kun labaiyo labaatan waxaa shaqo joojin markaasi si kumeel gaar ah loogu sameeyey maarayaha guud ee hay-adda diiwaangelinta iyo aqoonsiga dadweynaha soomaaliyeed mukhtaar xuseen maxamed quraansi waxaana howlaha shaqada hay-adda si kumeel gaara usii wadi doona ku-xigeenka maarayaha guud ee hay-adda oo kaashanaya baleeri agaasimo waaxidada iyo shaqaalaha kale ee hay-adda ka tirsana dhinaca kalena saaxiibal haddii aan eegno markaas waxaa magaalada muqdisho maanta isku yimid haweenka soomaaliyeed oo ka hadlayay dhiirigelin u sameynaya ciidamada xooga dalka iyo dadka macuusyada ee dagaalka kula jira al-shabaab waxaana horkicisay marwada koowaad ee dalka oo markaasi sidoo kale qeyb kahayn wasiirka haweenka soomaaliya gudoomiye-ku-xigeenka arrimaha bulshada baasma caamar jakeeti gudoomiyaha degmada warta nabadda iyo markaasi ururka haweenka soomaaliyeeda haddaba dhinacyadu waxaa sidoo kale qeyb ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya warbaahinta la hadleen ayaguna markaa hadallo dhiirigelinlah markaa u diray ciidamada iyo macuusleyda ayagoo sheegay in markaasi ay garab taagan yihiin
hogaanka ugu sarreeya ee hay-adaha dowladda haweenka nagu matala si gaara gudoomiyaheenna meeshan waxaa waa goobtii koowaad oo burka lagu dubaayey laguna rasaynayay sabaayadda loorarka lagu xiraayo waxaa dhiman goobtii kale oo aada ogeydeen oo lagu diyaarinayay toonnada timirta sasinyaryaaha go-yaasha macawis macawis ley iyo tuuta iyo naga horeeyo inaan u wada tagno annaga goobaha ay ku jiraan oo tooshki leh oo sisinyarigi leh iyadana maalinteedaa la soo aadayaa diyaaradaha waa noo rogan yihiin waa soconnaa sidaa u sheegteen waaye hoggaankeennana waa idinka goobtii koowaad marka indhihiinaad ku aragteen shaqadii inay socoto haddii allah awoodda la ogolaado ilaa meesha ugu dambaysana sidii aadna ugu hogaaminayseen baan u gaarsiinaynaa baanada sanatarada kulli dhammaantiin waa idin wada salaamaya marka ugu horreysa intaanan hadalka gelin aniga waxaan rabaa inaan maanta aragno oo ayna arkaan waxa aan xirannahay maaha dharaan usoo xiranay xarago waa dharkii macawisleyda oo aan garab taagannahay ragga soo istaagay iyagoo aan isxilqaamay dharkii ay xirnaayeen inaa maanta annaga garbasaar noo tahay ragga ciidanka ah ee derbiga istaagana inaan maradooda la gashannahay taas ayaa waxay caddaynaysaa inaan garab taagannahay ragga naga horeeya ee jiidda hore ku jira maadaama annaga aanu qorigii aan wadan waxaan uga mahadcelinayaa gabdhaha isku xilqaamay oo raashinka maanta meeshaan raggoodii ugu diyaarinaya waxa aan rabaa inaan hal tusaale ah reer muqdisho aan maaragtay siiyo waxaan kasoo jeedaa puntland waxaan ogahay waxaan ogahay waxay iska saareen al-shabaab waqti hore qaybta koowaad iyo qaybta labaad iyo qaybta saddexaad run markaa idiin sheego dumarka ahaa sababta aan u leeyahay dumarka ahaana waxay ahayd inta aad diyaarinaysaan oo meeshaan u taagantahay ayay u taagnaayeen waxay wadeen biyihii waxay wadeen daawada waxay ka horeeyeen ragga marka boqolkiiba toddobaatan iyo shan dumarka ah labaatan iyo shan bayba ragga yihiinba haddii marka aydaan bixin oo aynu dhaqaaqin oo aynu diyaaradaha raacin ragga waxba ma soo samayn karaan marka runta la sheego qori waa la ridaa laakiin ninka dhaawacmay gabadhu inay qaado ninku waa sidaa waxa gaajada markay qabato waa inaga dadka la rabo inay maaragtay ay cuntada u qaadaan marka qofka kaa sarreeya ama kaa horumaray ama hortii soo jabayna tusaalaa laga qaataa waxaan tusaale idinku soo qaadayaa reer puntland waxay ahaayeen dumarka runtii sidaa maanta aa u taagantihiin dadkii u taagnaa marka ani waxaan caddaynayaa maanta oo aan aaminsanahay inay dhacayso meeshii puntland ay iska xoraysay in goboladan maanta ay nimanka cadowga ah laga xorayn doono marka waxaan leeyahay waxay garab taagan waa marwada madaxweynaha waxa ay usoo istaagtay dharka usoo xiratayna waa dareemaysaan inaysan jirin qof ina ka haraya qof gadaal haraya uusan jirin sababtoo ah lama xiran jirin lamana istaagi jirin maxaa keenay dadka waxaa keenay ciyaalkeena yaryarka horteena lagu gubaayay waxa keenay genaraal hadhihin nabadoon hadhihin qof allaale iyo qofkii magacalaa markii lasoo qalo maadaa lagu daynayaa waxa ogaataa muqdisho inay ku jiraan layna kuna imaanaya haddaynu dhaqaaqinaynu jiidda aadin waxaan leeyahay ragga ina ka maqan inaan daba joogno laakiin anigu qofkaan la hadlaaya maaha nimanka jiidda jira waa dumarka haddaydaan istaagin waa gablannay wiil baa ina ka dhintay nin la yaqaan maalin walba waxaynu ku jirnaa baroordiiq inta shahiiday inaan loo istaagayn oo aynu baroordiiq samaynaynay inaynu awood aynu gacanteena ku wadano innagoo raashinkii irbadii iyo wadna wixii lagu duubayay ragga dhaawaca waa inaynu jiidda aadno marwada madaxweyneha kusoo dhaweynaya waxaa ina leeyahay aynu dhaqaaqno oo ha la arko dumarkiioo socda reer muqdisho isxoreeya ballanteenu waa shaqo maaha waa in la arko inay gabdhaha reer muqdisho ay la mid yihiin gobolada kale oo istaagay
intii laga gaarsan karo waa laga gaarsaday waayo badanaan isla joognay xalaa la waayay inta ugadi inta ugadi marka xal la waayay oo aan la kala tegaynin war maa la kala tago ama maa laysku dhammaada way joogtaa maanta waa laysku dhib qabaa waxaan leenahay aan maaragta dadaallo dadaal idiinma dhibna insha allahu intii dhiman aan dhammaystirno aan soo baxno kuwa dhaawacaa daaweysanayaa kuwa furun jiro tagnayaa waxaan laysu tilmaamayay inaan ka hadlaayaa aad iyo aada umahadsantihiin dagaaladan iyo dhibka dhacaayana wax oo maalin keliya dhacay maaha soo baan joognay aniga dalka ka banaankaan joogay maalintii soobe gabar suudaan ii jirtay gabar yaraa suudaan ii jirtay oo shaqo qaran ka qabanaysa oo jaamacad uga soo baxday ilaahay wuxuu ogyahay waxaan haayana waa u dhiibay ha ka tegi korkoodana waa iri ku kor suux xataa ku kor dhima gabaryah waa iri marka waxaan rabaa maama dhakhaatiirtana gubaabi oo suudaanta noola hadal oo dadka noola hadal oo maama dadkaana noo daaweeyo maamo dadka waxa weeyaan ama soomaali meel kastoo joogto waa taabanaysaa waxaan rabnaa inaan iskaga heshano ka midowno shaqooyinkaas maaragtay een, guud inaan isla qabano ta gaarkaah waaba maaragtay gaaray dadka u tahay tii guuday maanta joogtaa aad iyo aad umahadsan tihiin anaga waa idin garab taagannahay wax allaala wixii la qabanaya waa idin garab taagannahay aniga awalba maaragtay maamo guriga jirtaa ma ahaynin aadaa umahadsan tihiin wixii la qabanaya waxbaan ka qabanaa meeshaa tegaysiin waxbaan ka tegaa garabkiinaan taagana furunta daa igeysiin furuntan tagaa cidaan uga cabsanaya ma laha cid aan uga cabsayno male ilaah mooyaane aadana ka cabsamayno waxaa leenahay ilaaha soo hanuunsho intii hadeen ilaah noo soo hadee qalbigooda toosi wixii maaragta aan hanuun darro qaba wixii dagaalka iyo dhibka maaragta soomaali ku wada ilaahay ha soo hadeeyo waxaan hadoobayn ilaahu naga qabo adaa casiise naga qabo marka intaasay joogtaa waxa waaye kii dhinta adaale xagga ku dhinta xagga ku dhinta adaale laakiin dee dhib is hor taagan waaye marka aadaa umahadsan tihiin nimankaas maaragtay waa labadaanay taagan tahay hadday isa soo dhiibaan waa mahadsan yihiin hadday dumarkooda isa soo dhiibaan waa mahadsan yihiin waxaan leenahay gabar afduubatay naagaan qoorta qarsanaa hor ku hortaagan gabdhaha miyaa dhahay naagaan qoorta qarsanaynin aa ku hortaagan haa cabsanaynin ilaahay mogiya aadanaa ka cabsanaynin fiiri niman ilaahay dilina dhima maayo furuntii inta soo dhaafeen oy nimankii furunta jira ka yimideen ayay guryahoodii ugu yimideen magaaladii ugu yimideen qoraga ugu yar oo meeshaas yaala bkm qoryaha waaweyn waaye waxaa waxu celi waaye wax ma celi kariyo waxaan ilaahay celin qof celi karta malaha marka waxaan rabnaa inaan ogaano foojignaano qof dhima rabta cid ma dhaafayso ilaahayna korkeenna naarta ma yeelo naar adduunya naar aakhira ilaah korkeenna ma yeelo ayagana maartay waxaan leenahay qalbigooda allah u wanaajiyo hadduu qalbigu u wanaagayna rabbiyow naga qabo adaa wax qabtay Ha, ilaah naga qabo waana maarata ilaahay annagoo maarata micigeena yahay aan iska dhici doonaa insha allah aadaa umahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaantiin waa idin salaamaa boqol toban afarka warshada isbuunyada ee dubai duraad iyo shalay iyo kala duwan maantaba maxaad uga dan leedahay wah wah dub markaan idhaahdaba waan igii dildiloomayo hurdadii idiidee daalkii iyo dhafarkii dushayda saarnaa maanta waan ka duulo dushacsan maraya calashaan warshada isbuunyada ee dubai amba waa dabaaldegayga damaashaadii farxadeyda isbuunyada dubai wax lagu doorsado oo laga doorta lawa dalkeenna ballaaran dadka ku dhex nool dubai bay isku sheegeen oo dabcan laysku tilmaamay joodaryada duway dug markaad tiraahda raaxaad ka dareentaa oo durbo waad gamaadaad dig fadhiyada ka sii dareen dahab way ka sii wacan oo daartii la dhigaa nuurkeed ma damo dabcan way ifaysaa iska seexo walaal labadii dadaashee dooqoodu midooba si ay u kala didin doorkoodu u lumid dubai baa loo goglaayoo fadhigoodaa loogu daraa warshada isbuunyada ee dubai waa warshad aad loogu riyaaqay islamarkaasina laga helay wax soo saarkeeda warshadda waxay soo saaraysaa jodaryada kale ah furmadoobaha dubai vip medical matrix superform standard dubai sundus xabibi iyo xayaati jodaryadan waxay isugu jiraan nafar iyo nafray barkimaha ka sii daran hoo xabiibi adna hoo xayaati ileen barkimahayba ku qoran yihiin xabiibi iyo xayaati iyo aad waaba raaxo socotee shib iska dheh warshada isbuunyada ee dubai keenaysaa fadhiyo aad u wanaagsan oo fadhi carbeed ah hal dabaq laba dabaq saddex dabaq iyo in kaloo ka sii badan warshaddu waxay ku taalaa dhinaca galbeed ee wadada daarsalaam ama waxfaanaynta sileel waxaad kala xiriirtaa eberle halhal kow iyo toban toban iyo lix labaatan iyo saddex eberle halhal kow iyo toban toban iyo lix labaatan iyo afar eberle halhal kow iyo toban toban iyo lix labaatan iyo shan eberle halhal kow iyo toban toban iyo lix labaatan iyo lix
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix farriintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
hooyo qofna qof uma jeclaado siday hooyadu ilmaheeda u jeclaato qofna uma ilaalin karo siday u ilaaliso ubadkeeda iminka iyo adduunkaynu joognaa waa muhiim ina ubadkaadaad ka ilaaliso shay kastoo xanuun u keeni kara waa sababta nisle nidofort grow ay ubadkaaga u siinayso nafaqo daruuri ah sida ironta vitamin a c iyo d si ilmahaaga difaaciisu u xoogaysto niido waa ubadkaada jacaylkooda waana mustaqbalkooda
fariin dadweyne
naafadu waa qayb muhiim oo ka tirsan bulshada soomaaliyeed waxayna leeyihiin xaquuq la mida dadkii intiisa kale sida waxbarasho taya leh shaqo ku habboon matalaad siyaasadeed iyo fursad ay uga qayb qaadan karaan aayaha dalka laakiin nasiib darro dadka baahiyaha gaarkaa qabaa tixgelin iyo turriisho ku filan kama helaan bulshada dhexdeeda gaar ahaan goobaha waxbarashada shaqada daryeelka iyo ciyaaraha waxaana weli ku horgudban caqabada ka hor joogsaday inay kaalintooda qaataan sida kucad xeerka caalamiga ah ee xuquuqda naafada ee dhowaan soomaaliya ay meel maraysay dadka lixaadkooda uusan dhammayn waxay xaq u leeyihiin in laga qaybgeliyo dhammaan fursadaha u furan bulshada inteeda kale iyadoo mar walba la tixgelinayo duruufaha ku gadaaman baahiyahooda gaarka ah waayo haddii dadka naafada ah wax la baro dabadeedna laga qaybgeliyo howlaha dalka waxay noqon karaan cuduud firfircoon oo mustaqbalkooda maareeya islamarkaana bulshada u buuxin kara kaalin muhiima si haddaba loo xaqiijiyo in naafadu ay helaan xaquuqdooda qofnimo iyo midooda muwaadinnimo waxaa hay-adaha dawladda iyo kuwa gaarka ahba la gudboon in dadkaasi la siiyo garowshiyaha ay mudan yihiin lagana qaybgeliyo dhammaan qorshayaasha horumarinta qaranka iyadoo loo fidinayo tabantaabaha garla'aaneed oo u fududayn karta inay howlahooda u gutaan si hufan ogow naafanimadu ma aha itaaldaro soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashaday tubta nabadda soomaaliyeed soomaali biisaline iyo haay-adda caalamiga ah ee badbaadada carruurta sefte jildaren
bishaaro waa bishaaro bishaaro waa bilkhayre dhammaanba waxaa loogu bishaaraynayaa bulshada kala duwan ee muqdisho in ay western union ay taariikhda markii ugu horraysay ay ka curatay magaalada muqdisho waana xawaaladda ugu caalamisan caalamka oo dhan uguna degdegsiimaha badan waana xawaaladda keliya ee ka shaqaysa magaalo iskaba dhaafi xataa xataa xataa xataa xataa tuulo kasta oo ka mida caalamka oo dhan taaka taako ayay dhulka ugu jirtaa waana xawaalad hadafkeedu uu yahay haantu haan oo la micnaa hadda adigu qofkan u dir isla markaasna ha qaato qofka kale cidna u dhaxayn mayso western union haddaad kuus lacageed iyo kumanaan ku dirsanayso qiimaha lagugu xawilayo waa hal dollar adigoo muqdisho jooga western union waxa ay fursad kuu siinaysaa in aad lacag u dirsato
guddaanaca barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacraada hadalsana magaalada muqdisho qaartan dhegeysta wanaginta barnaamijkan kiisa intaan kula doono sidaasi nabadgelyo